imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lix iyo tobanaad ee korintoska koowaad waxa uu ururinta masaakiinta yeruusaalem haddaba sidaan u amray kiniisadihii galatiya inay wax u ururshaan quduusiinta idinkuna sidaas oo kale yeela maalinta ugu horraysa ee toddobaadka midkiin kasta meel wax ha dhigo oo ha hayo wixii lagu barwaaqeeyey si markaan imaado aan waxba la ururin oo markaan imaado kuwaad u bogteen ayaan warqado u dhiibi doonaa oo waxaan u diri doonaa inay hadiyaddiinna yeruusaalem geeyaan oo hadday ila noqoto inaan aniguna tago way i raaci doonaan bawlos arrimihiisii iyo nabadgelyeynta markaan makedoniya soo maro dabadeed ayaan idiin iman doonaa waayo makedoniya waan soo marayaa mindhacabbaar baan idinla joogi doonaa xataa xilliga qabowga oo dhan si aad iigu ambabixisaan meel alla meeshaan tegi doono waayo dooni maayo inaan hadda idiin arko markaan sii socdo maxaa yeelay waxaan rajaynayaa inaan cabbaar idinla joogo haddii rabbigu idmo laakiin waxaan sii joogayaa efesos ilaa maalinta bentekost waayo waxaa la ii furay albaab weyn oo shuqul ah cadaawayaal badanina way jiraan timoteyos hadduu yimaado dhowra oo cabsila'aan ha idinkula joogo waayo wuxuu ka shaqeeyaa shuqulka rabbiga sidayda oo kale haddaba ninna yuusan fududaysan isaga laakiin nabad ku soo ambabixiya ha ii yimaadee waayo waxaan filanayaa inuu walaalaha soo raaco xagga walaalka abbollos aad baan u baryey isaga inuu walaalaha sii raaco oo idin yimaado laakiin raalli kama uu ahayn inuu haatan yimaado laakiin wuu imaan doonaa markuu nafis helo soo jeeda iimaanka ku adkaada rag ahaada xoogooba wax kastoo aad samaysaanba jacayl ku sameeya walaalayaalow waad garanaysaan kuwa guriga istefanaas jooga inay yihiin midhaha ugu horreeya ee aqaaya iyo inay isu bixiyeen inay quduusiinta u adeegaan waxaan idinka baryayaa inaad ka dambaysaan kuwaas oo kale iyo mid kasta oo la shaqeeya oo hooshooda waxaan ku faraxsanahay imaatinka istefanaas iyo fortunatos iyo akaykos maxaa yeelay wixii xaggiinna ka dhinnaa iyagaa dhammaystiray waayo ruuxayga iyo kiinnaba iyagaana siiyey taa aawadeed aqoonsada kuwaas oo kale kiniisadaha aasiya way idiin soo salaamayaan akulla iyo bariskilana aad bay idiin soo salaamayaan xagga rabbiga iyaga iyo kiniisadda gurigooda ku taalba walaalaha oo dhammu way idiin soo salaamayaan isku salaama dhunkasho quduus ah anigoo bawlos ah ayaan salaantan gacantayda ku qoraya qof uun hadduusan rabbiga jeclayn ha inkaarnaado rabbigeennu waa imaanayaa nimcada rabbi ciise masiix ha idinla jirto dhammaantiin jacaylkaygu ha idinla jiro xagga ciise masiix aamiin